gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadaha adag ee ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo cusboonaaday magaalada laascaanood taasoo xusay inay tahay mid aan mudnayn inay dhacdo xilligan arrinta haatan ka socota magaalada laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa saddex arrimood kow xukuumadda somalilan waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax samaynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiya talabaad dadweynaha reer sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waanad ku ammaanan tihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee ha laga joogo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa dhanka kale soo jeediyey in kala aragti duwanaanshaha jirta lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad si loo soo afjaro rabshadaha ka taagan halkaasi waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo isafgarad waxaan hadalkayga ku soo gebagabaynayaa soomaaliya soomaaliyey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastaoo khilaafya ka jiraanna guud ahaan soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in xalku ku jiro wadahadal heshiis iyo isafgarad intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay haw boogadhayo colaadahana ilaahay haynaga qaboojiyo hadalka guddoomiyaha aqalka sare ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada laascaanood ka jireen dibadbaxyo rabshado wata kuwaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho